bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllahi wعalى alihi وaصaxbihi wslama tasliima kaiira sidee walaalayaal caadadaba ahayd waxaynu weydiin doonaa sheekha su-aalihii xagga dadweynaha inaga soo gaadhay su-aashan waxau leeyahay sheekh waxaad ka warantaa qof ayaa markii uu yaraa ama uu dhallinyarta ahaa salaado fara badan ayaa ka tegey dabeedna salaadihii ayaa iminka uu qalleeyaa marka bal arrinta noocaasi may bannaan tahay xukunkeedu muxuu noqonaya
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira salaadu waa rukunka labaad ee arkaanta islaamka waana shayga u horeeya ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xisaabin doono addoomaha iimaanka iyo islaamnimada ku abtirsaday waxaa waajiba qofka muslimkaahi inuu ilaaliyo aanu dayicin hadduu doonayo ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyo inuu ka hortago nabadgelyana ilaahay subxana wa tacaala uu kaga hor dhaqaaqo dhalinyartu waa inay naftooda ku barbaariyaan cibaadada qiimaha badan oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daray toddobada nooc ee dadka ka mid ah ee maalinta qiyaame loo hadhayn doono washaabu nasha'a fii taacati illaah qof dhallinyara oo ku barbaaray ilaahay subxaana wa tacaala u hoggaansankiisa iyo caabuditaankiisa waata keentay in rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu amro dadka mas-uulka ka ah ubadka toddoba jir markay gaadhaan salaada in la faro toban jir markay gaadhaanna yaanay kuba waajibin oo qaangaadhba aanay noqone salaad la-aanta inay garaaca ku garaacaan iyagoo edbinaayey garaac edbin ay uga jeedaane ciqaab aanay uga jeedin qofka isagoo qaangaadha salaaddii ilaahay ku faral yeelay ogaan uga tegay ilaa wakhtigeedu uu baxay xaalad halisaba ku jira culamaau islaamna waxay ku muransan yihiin ma muslim baa qofkaasi mise waa gaal haddii sidaasi uu ku dhinto naarta ku waaraaya waa xaalad ay tahay qof kastoo muslimi naftiisa inuu uga naxariisto uga bao oo naftiisa halkaa qofka muslimkaahi waa inuu kala hanweynaado inuu gaadho heer la ysku haysto ma muslim baa qofkani mise waaba gaal diinta dabadda ka ah haddaba waa kii salaada faralnimadeeda qirsanaa ee isaga in lagu leeyahay ogolaa laakiin wahsi awgii inu tukan waaye wuxu uhi alimaam isxaaq ibnu rahawiya raximah اllahu tacaala man taraka salaata waaxida xataa kharaja waqtuhaa kafar salaad qura qofka ogaan uga taga ilaa waktigeeda uu baxay qofkaas uu kufriyey oo uu gaaloobay saasoo kale uhi alimaamu axmed raximah اllahu tacaala qofka arrinta noocaas iyo sameeye dembi weyn oo foolxumaa buu galay ilaahay subxana wa tacala waa inuu toobad keeno towbaddana tiirarkeeda waxaa u muhiimsan annadamu calaa maa madaa inuu aada uga murugoodo khalad khaladka iyo gefkaa hore uu sameeyey waliqlaacu can idembi fi lxaal iyo marka uu taagan yahayba dembigii inuu ka dhex baxo wاlcasmu calىa cadami اlcawdi calayh fima yastaqbil iyo inuu go-aansado waktiga soo socda inaanu dembiga mar dambe ku noqon markaasay towbadiisu noqon doontaa towbad ka dhaba oo u taabad gashay ilaahayna subxana wa tacala u ka aqbalo qofka markaa salaadda marka hore aan tukan jirin salaadii salaad la-aantii waa inu saa uga toobad keeno towbadiisana waxaa ka mid a inuu salaaddii bilaabo salaad la-aantuu ka dhex baxo salaadii ka tegey inuu qalleeyo ma laga aqbalaya alqadaa waa ficlu cibaadati bacda khuruuji waktiha waa in cibaadadii la sameeyo iyadoo waktigeeda u baxay salaada ilaahay wuxuu ka dhigay faral le wakti go-an ina salaata kanat cala lmuminiina kitaaba mawquuta qofka waktigeeda cudurdaar la-aan ka saaraa faqad tacadaa xuduud allahi tabaaraka wa tacaala xuduuddii ilaahay uu yidhaha ka tallaabin waa mid ka tallaabay qallana ka ansixi maayo laa yasixu minhu lqadaa ogaan baan salaaddii u daynayaa oo waktigeedii wakti aan ahayn baan tukanaya markaasaa layga yeelayaa hada laysa calayhi daliil arrintaasi daliil kumale kitaabka ilaah iyo sunada nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa waajibku an qofka inuu ilaahay u toobad keeno subxaana wa tacaala salaadaha sunayaashaana uu aada u farabadiyo oo ku dadaalo si nuqsaanta salaadiisii faralka ayd ku jirta yowma alqiyaama loogu kabo siduu inoo sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam
baaraka allahu fiik wajasaaka allahu khayra su-aashana sheekh waxay leedahay gabadh baa soo qortay waxaad ka warantaa gabadha haddii bishii rabadaan weli qalle lagaga leeyahay shawaalkii ma soomi karta
fadliga rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay qofka lixda shawaal sooma waxaa helaya un qofka rabadaan soomkeedii dhammaystira taasina waa ku caddaayay xadiidka abu ayuub uu ka wariyey nebiga calayh isalaatu wasalaam fi saxiixi muslim man saama ramadaana uma atbacahu sita min shawaal kaana ka siyaami dahr qofka rabadaan sooma rabadaan wuu soomay rabadaan markuu soomuu soomkeedii dhammaystiray kadib ayuu soomay lix maalmood oo ka mida bishii shawaal xagga ajarka wuxuu la mid yahay qof sanadkii o dhan soomay waayo alxasanatu bicashiri amhaaliha xasanadu waxay u dhigantaa ama ilaahay subxana wa tacaala qofka uu u laablaabayaa toban jeer oo tadciifka waxa weeyaan ugu yar oo rabadaan uu soomay soddonkii maalmood marka toban lagu dhufto waa saddex boqoloo maalmood lixdaana marka toban lagu dhufto lixdaasi maalmood marka toban lagu dhufto waa lixdan marka saddex boqol iyo lixdan maalmood baa halkaa ka soo baxaya xagga ajarka sanadkuna waa saddex boqol iyo lixdan maalmood marka gabadhu inta aanay soomin lixda shawaalka soomka faralka ah ee lagu leeyahay horta waa inay qallayso wallahu aclam
baaraka allahu fiik jasaak allahu khayr su-aashana sheekh waxau leeyahy waxaad naga noo sheegtaa sifooyinka dadku ay ugu galaan jannada xisaab iyo cadaab la-aan haddiise qofka la gubo isagoon ogolayn miyuu ka hadhayaa qoladaasi nebigu sheegay ina jannada xisaab iyo cadaab la-aan ku gelayaan
nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ana sabciina alfa min ummati yadkhuluuna janata bigayri xisaabin walaa cadaab in toddobaatan kun oo ummadiisa ka midii jannada ay geli doonaan iyadoon la xisaabin cadaabna aanu u horreyn riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo aroortay in maca kulli alfin sabcuuna alf kun kasta oo kuwaa ka mida toddobaatan kun oo kale inay la socdaan marka macnaheedu waxa weeyaan dadka ka mida ummadda nebi maxamed ee jannada ku gelaaya xisaab iyo cadaab la-aan waa fara badan yihin saddex tilmaamood buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay dadkaa markuu rasuulku hadalkaa saxaabada u sheegay markii hore uma sheegin kuwa ay yihiin kadib saxaabadu habeenkii oo dhan bay ka doodayeen kuwa ay yihiin qaarba waxbay ku sheegeen qaar waxay dhahdeen waa kuwii islaamnimada lagu dhalay qaar waxay dhahdeen waa kuwii hijrooday camalkaa weyne qiimaha badan sameeyey nebigu calayh isalaatu wasalaam jawaab kale ayuu bixiyey hum aladiina laa yastarquun walaa yaktawuun walaa yatatayaruun wa calaa rabbihim yatawakaluun alxadiid fi bukhaari wa muslim wuxuuhi waa kuwa aan ruqyo dalbahayn oo qof odhan maayaan qur'aan ama duco igu tuf walaa yaktawuun ismana gubayaan xanuun iskama gubayaan walaa yatatayaruun waxay maqleen ama ay arkeen ama ay ogaadeen sida waktigoo kalena ma baasaysanayaan laa yatashaamuun maxaa ugu wacan saddexdaa sifo sifada dambe wa calaa rabbihim yatawakaluun tashmal asifa alakhiira tashmal asifaat اluulaa sifadaa dambe waxay koobsanaysaa oo iyada farac ka ah saddexda sifo hore waxaa heerkaa gaadhsiiyey quwatu tawakulihim cala allahi rabbi alcaalamiin tala saaradka ilaahay tala saartaan baa mid aada u xoog badan kalsoonida ilaahay ay ku qabaan subxaana wa tacaala iyo isku hallaynta ilaahay isku hallaynayaan wa ictimaaduhum cala allahi tabaaraka wa tacaala iyo cuskashada ilaahay cuskanayaan yantadiruuna shifaa min allahi subxaana wa tacaala ilaahay bay ka sugayaan shifaaga oo quwatu rajaa'ihim rajada xoogga badan ee ilaahay ay ka qabaan ayay shifaa ku dalbayaan walihaada isma gubayaan cidna odhan maayaan igu tuf qur'aan ama ducooyin haddaynu u fiirsano saddexdan sifo sifa waa xaaraan iyadu tatayurku waa xaaraan oo qof aan tatayurka iyo baasaysiga ka tegin lama odhan karo jannuu gelaya bikayr xisaabin walaa cadaab laakiin qofku inuu isgubaa xanuuna ugu iska gubaa xaaraan maaha oo in kaana shifaau fii shayin fa fii alaa buuhi nebigu alayh isalaatu wasalaam sida bukhaariyo muslimba wariyeen haddii wax lagu bogsanayo oo ilaahay bogsashada sabab uga dhigayo alila saddex bay ku jirtaa buuhi nebigu alayh isalatu wasalaam yacni waa aqw aqwa asbaabu asbaabi shifaa asbaabaha lagu bogsaday saddexdani ugu xoog badan yihin saddexdaasi waa maxay saddexdaasi waa sharbatu casalin wa sharطaةu mixjamin wa kayaة bالnaar wa anhaa ummatii can اlkay nebigu alayه الsalaaةu wasalaam wuxuu uhi saddexdaasi waa malab la cabo ilahay baa subxana wa tacala yihi fiihi shifaaء liلnaas rasuulkuna alayه الsalaaةu wasalaam waa kaa sheegay arinka labaadna waa toobniinka nebigu alayه الsalaatu wasalaam taqriiba bil walba waysto uu istoobi jiray arinka saddexaadna waa dab qofka lagu gubo oo dab iyo cudur meel ma wada fadhiistaan laakiin ma aha dab qofka lagu suntaayo waa ladcatu binnaar waa dab jac lagu siiyo sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay marka taas waxay daliil u tahay inuu qofku isguba inaanay xaaraan ahayn mar hadduu nebigu alayh salaatu salaam shifaa ku sheegay nebigu asxaabta qaar isagaaba gubay nebiguna alayh salaatu wasalaam wuu isgubay manaa wuu ogolaaday in la gubo wakadalika qofku inuu dadka yidhaahdo qur'aan igu tufaa ama ducooyin xaaraan maaha laakiin waxaa fadli weyn le qofka labada arrimoodba ka taga waayo labaduba waa sabab dabkuna waa sabab bani aadam ku xidhan ruqyaduna waa sabab qofku markuu dadka ka dalbo tuu isagu isku tufaayo maa waata dadka uu ka dalbayo markaa qofka labadaaba ka tege uga tegay tawakulan cala allah ayaa darajadaa gaadhaya qofka markaa haddii la gubo oo isagu aanu isgubin ikhtiyaarkiisana arrintu aanay ku dhicin daahirka xadiidku waxa weeye in aanu arinkaa ku waayahayn dabka noocaasa ee ku dhacay wallahu aclam
jasaak allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay waxaad iga jaayil saartaa waa su-aalin badan kolley soo noonoqotay manaa sheekhuna hore uga jawaabay lakiin haddana qof aan maqlin baa laga yaaba inuu yahay dawada sheekh lagu cadaydee dawa macjuunta taa maxay soonkayga wax ma yeelaysaa wile
macajuunka haddii qofku uu liqo dawadaa marka uu ku cadaydo waxyaabaha kale marka la liqo soomku uu ku jabay ayay ka mid tahay haddiise aanu liqin soomku ka jabi maayo oo afkiisa un ay ka soo noqoto waxaana fiican qofku intaa uu sooman yahay inuu iska daa'iyo qiyaasa cala almubaalagati fi lmadmada innagoo uga qiyaas qaadanayna ku-xeel dheeraanshaha luqluqashada iyo sandaarsiga ee nebigu calayh isalaatu wasalaam qofka sooman uu diiday sababta ugu diiday waxa wey arrintaas waxay sabab u noqon kartaa in biyihii wax ka midii qofka ay ku tagaan oo jawfkiisa iyo calooshiisa ay u dhaadhacaan dawadan lagu cadaydaana arrinkaas sibay u shabbahdaa oo waa qawiyatu nufuud qofku haddii uu ku cadaydo afkiisa inuu ka dhammeeyaa aad bay u adag tahay waxaa loogu talagalay maaha oo qura afka inay nadiifiso waxaa kaloo loogu talagalay tayiibu nakhat اlfam inay wanaajiso raayaxada iyo carafta afka inay wanaajiso marka afkii mudday ku baaqi ahaanaysaa aadna way u xoog badan tahay oo si xoog badan bay u gelaysaa hulaha afku waxa weeyaan uu leeyahay marka in candhuuftiisa wax ka midi ay raacaan lagama aaminaha walihaada sida axwadkii waxay tahay xalaalmiradu ku jiraa ee qofku soomkiisa bilaa shakin uu ku ilaashan karaa inta uu sooman yahay in cadayga kale uu iska isticmaalo oo uu iska daayo isticmaalka dawadaasi lagu cadayda wallah
baaraka allahu fiiku jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahy waxaad ka warantaa haddii qof wanaagyo iyo maxaasin uu leeyahay aan ku xanto taasi maxan bay noqonaysaa xantii madmuunkahay
xanta waxaa inoo fasiray nabigeena alayh الsalaatu wasalaam oo nabigu wuxuu yihi kiibadu waa dikruka akhaaka bima yakrah walaalka inaad ku sheegto wuxuu dhibsanaayo sheegistiisa ou karaahiyeysanaayo taasaa xan la idhaahda alkiibatu waa dikruka akhaaka bima yakrah marka walaalka wanaagyada uu leeyahay sheegista aad ku sheegayso haddaanu dhibsanahayne bal ammaan uu arkayo oo ku farxaayo taasi xan noqon mayso laakiin wanaagyadaasi haddii ay yihiin wanaagyo siru ah oo uu qarsanayo dadku inay ogaadaanna uu dhibsanayo oo uu ku arkaayo inaad tahay qof dhibaato u geystay markaa inaad ku sheegtaa ma banaana xanna way noqon kartaa wallahu aclam baaraka allahu fiiku jasaaka allahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyay waxaad ka warantaa cayayaanka lagu laayo beeraha ama la buufiyo iyo sida jinacyadii ama baranbartii cayayaanka ar la laaye dararka iyo dhibta le maxay shareecadu ka qabta
cayayaanku wuxuu u qaybsamaa mid mu'di oo dhibaato u leh bani aadamka ama dunyadooda iyo mid aan wax dhibaataa lahayn kaan waxaan wax dhibaato aan lahayn qaab markaa manaafacaadsi uu ku jiro iyadoon loo dilahayn haddii la dilo ee cabaun loo dilayo naftiisa un lasie la seejinaayo taasi mid bannaan maaha wanaha nabiyu calayh isalaatu wasalaam an yutakada duu ruuxin aw daa ruuxin garada nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu diiday wax nafi ay ku jirto in lagu shiish barto la idhaahdo waxaan nool baynu halkaa ku xidhaynaayo bal waa ka xabadda ama leebka ama waxa kale la ganaya la hela marka xadiidkaasi wuxuu daliilu yahay xayawaanaadkan aan dhibaatada aan lahayn in macno darre loo dilaa inaanay bannaanayn ilaa shaka dilku waa iilaab waa xanuujin buu ku yahay xayawaankan xayawaanaadkan inuu ku intifaacnana dilkooda waxaa laynoogu baneeyeysa xoolahan aynu gowracayno isagoo dilkaasi xanuujin iyo dhibaato ku ah maslaxada ku jirta ayaa mafsadada xanuujintaa ku jirta ka weyn marka haddii aanay maslaxaba ku jirin xayawaankan dilkiisa waxaa xaasilkii wuxuu noqonayaa uun mafsadadii xumaantii oo ah iilaamka xanuujinta xayawaanka aada xanuujisay diinta islaamkuna aada bay ugu baaqday in xayawaanka loo naxariisto alraxma bilxayawaan nabigeenu calayh isalaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay gabadh zaaniyad ahayd inay jannada ku gasho o ilaahay ugu dembi dhaafay ay haraadan oo ay waraabisay waxaa kaloo inoo sheegay ana imra'atan dakhalat innaara fii hira xabasatha falaa hiya acamathaa walaa hiya tarakatha taakul min khashaashi اlard bisad bay xidhay halkii ay ku xidhay waxba kumaysin ha qaraab tagtee manay sii dayn naartay ku gashay buu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam marka maaha in laiska dili karo xayawaanaadku macno darro waxa weyaan loo dili karo nooca labada xayawaanaadku waa xayawaanka mu'diga dhibaatada leh xayawaanka dhibaataynaya qofkii bani aadamka ahaa ama xoolihiisii sida shilintii oo kale ama beertiisii sida cayayaanka geedaha cunaaya ama khudaartii soo baxday cunaaya haddii dhibkiisa lagaga badbaadi karo si aan dil ahayn isagana waa inaan la dilin laakiin dhibkiisa haddaan lagaga badbaadi karin si kale in la dilo mooyaane markaa waa la dili karaa nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi khamsun min min alfawaasiq tuqtalu fi lxilli walxaram shan xayawaan waa xayawaan faasiqa macnaa dabcigii xayawaanaadka kale ay lahaayeen oo dhibaato la-aanta ah ayay iyagu ka baxeenoo waxay leeyihiin dabci dhibaatayn ku salaysan wuxuun bay dhibaan wuxuu nebigu calayh isalatu salaam ku daray tukaha dhufatada baasha la yidhaahdo masaska wuxuu nebigu calayh isalaatu salaam ku daray ayga alkalb alcaquur ayga dadcunka ah ee boqongooyaha ah iyo jiirka culimaduna waxay dha waxaa looga qiyaas qaadanayaa oo shantaa la xukum noqonaaya kullu xayawaanin mu'din xayawaan kasta oo dhibaato leh oo in la dilo mooyaane si kale dhibkiisa aan lagaga badbaadi karin waa la dili karaa oo shantaa ayuumula xukum noqonaya oo shantaa waa maxay sababta dilkooda loo baneeyey weliba xaramkana waa lagu dili karaa nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi waa dhibaatada ay leeyihiin marka xayawaan kasta oo sifada la wadaaga iyaga ayuu la xukum noqonaya waxaa kaloo iyaduna masalada xidhiidh la leh xayawaanaadkan dhib kale sida kaneecadoo kale iyo duksigu garaan xaaladdu faraha uu fara badan yahay waxaa jira qalab loo sameeyey oo leydhka la geliyo oo sidii laambad baxaysoo kale ah oo iftiinka intuu soo eegto dabeetana uu qarxaayo ama uu dhimanayaa siduu wax gubtoo kalu noqonayaa ama uu qarxayaa ma bannaan tahay qalabka noocaasa in lagu isticmaalo mase soo gelayaa xadiidkii nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhi kama fi lbukhaari wagayrihi laa yucadibu binaar ilaa rabu naar qaala calayh salaatu wasalaam laa yenbagii ay laa yajuus an yucadiba binaari ilaa rabu naar ma banaano inuu dab ku cadaabo allaha dabka abuuray mooyaane cid kale inay dab wax ku cadaabtaa ma banaana waxaanu leenahay wallahu aclam mas'aladaasi bacda baxin wa nadar baaritaan iyo eegmo dabadeed wallahu aclam waxay igu caddaatay inay arrintaasi bannaan tahay oo aana xadiidkaa soo gelahayn waayo fi lxaqiiqa dab maaha qalabkaasi walaa yaqtulu bilixraaq gubitaan wax ku dili maayo inaanu gubitaan waxba ku dilahayna waxaa u daliila haddaad warqad saarto waxaa laambadda u eeg ama aada maro saarto maradaa iyo warqaddaas istoona guban mayso hadduu dab yahay dee waxbuu gubi laha soo maa marada iyo warqaddii u gubi laha marka horta dabkii ma aha oo xadiidka taa waa kaga baxaya waa talabaade marka xayawaanka lagu laynaayo xayawaanka ilaa in la cadibo maaha ujeedadu ujeeddadu waa dafcu adaahu waa dhibkiisa in layska difaaco oo laga badbaado xayawaanka xataa dhibkiisa si kale haddaan lagaga badbaadi karin ilaa in la gubo mooyaane waa la gubi karaa laa litacdiib laakin lidafci adaahu baa loo gubi karaa waxaana u daliila nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu sheegay se bukhaari saxiixa ku wariyey nebi ka mida ambiyadii hore oo arasatu harasathu namla quraan jaaqanintay faamara biqaryati namli fauxriqat wuxuu amar ku bixiyey godkii quraanjaduba ay deganayd in la gubo dabeetana markaasaa la gubay ilahay baa subxana wa tacala waxyooda wuxuu yidhi an qarasadka namlat waaxida أxرقta أmة min الأmم تsبح hallaa نملة waaxidة ma quraanjo quri inay ku qarintay ayaad u gubtay ummadan oo ka mida ummadaha ilaahay caabudee rabbi u tasbixsada haddaanad iskama daynahayn miyaad quraanjo quro tii ku qaniintaya aada gubtid fahada الxadiiثu daliil عalى أنahu يجuuز qتل الحayawاan الmؤdي bالإحراaq إda lam yumkin dafcu adaahu ilaa bixraaqi wuu xadiidkaasi daliilu yahay xayawaanka dhib kale dhibkiisa haddaan si kale lagaga badbaadi karin in la gubaa inay bannaan tahay oo xadiidka laa yucadibu bالnaari ilaa rabu الnaar waa ka saaraya wallah aclam
baarak اllahu fiik wjasaak اllahu khayr su-aashana sheekh waxa uu leeyahay waxaad ka warantaa sunnayaasha sida duxadoo kale iyo sunnayaasha ka horeeya salaadaha ee rawaatibtaa laba afar afar miyaa laisku raacin karaa oo afar markii ma la tukan karaa
wax baasiye ama dhibaati kuma jirto qofku sunnayaashaa inuu afar ragcadood marka uu tukado uu salaamo naqsado adiladay culimadu u daliishadaanna waxaa ka mida qowlu nabiy calayh isalaatu wasalaam fi ma rawaahu tirmidi raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbaca ilaah u naxariisto qof afar hortii casr hortii afar ragcadood tukaday wax salaamo naqsi oo udhexeeyana rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu sheegin laakiin sida afdalkii waxay tahay inuu qofku kala qaado laba markuu tukadaba intuu atixiyaadsado uu salaamo naqsado waayo camalkiisii baa badanaya iyo daalkii cibaadada uu ku daalaayey nabiguna calayh salaatu wasalaam caaisha wuxuu ku yihi sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa ajruki calaa qadri nasabaki ajarkaagu wuxuu leegyahay inta daalkaagu uu leegyahay marka camalkaa cibaadadii mar kastoo uu sii farabato ajarkii laga helayana wuu sii fara badanaya markaa fasligaa fiican in la kala qaado oo laba markuu tukadaba waa atixiyaadsadu salaamo naqsabo haddana labada kale uu bilaabo afarta hadduu israaciyana way ansaxaysa wallahu aclam
baarak allahu fiik wajasaak allahu khayr su-aashana sheekh waxay odhanaysaa waxaad ka warantaa haddii gabadh laga soo xaadho ilmo yar salaadihii miyay tukanaysaa mise waxay la mid noqonaysaa uun sidii gabadh ilmo caadi oo kala dhashay
waxa arrintaasi ay ku xidhan tahay marka koobaad ilmaha cumrigiisu intuu ahaa oo ilmahaasi haddii uu gaadhay waktigii suurada bani aadamku ay ka muuqanaysay marka sidaa loo eego la arkaayay inuu waxani ahaa bani aadam asalkii oo xataa dadka caadiga yaanay garanaynbe alqawaabil umulusooyinku ay garanayaan oo marka eegaan ay odhanayaan haadihi mudqatun takhallaqat waa mudqo ama waa waslad qorantay oo suuradii bani aadamka yeelatay oo asal bani aadam inay tahay ay caddaatay hadduu ilmuhu heerkaa gaadhay iyo wixii ka sii sarreeya gabadhana markaa dhiiguu ka socdo markaasaa la odhanayaa dhiiggaasi waa dhiiggii nifaaska oo axkaamtii damu nifaas uu yeelanaya oo ninkay xaaraan ka noqonaysaa oo salaaddii aanay tukan karin oo aanay gabadhii waxa weeyaan saasoo kale soomahayn oo aanay musxafkii taabanahayn inta dhiiggaasi waxa weeyaan uu joogo haddii ilmuhu intaa uu ka yaraa oo isaga oo weli candhuufa ama xinjira ama mudqa kayru mukhallaqa ah waslad waa noqday laakiin suuradii bani aadamku kama muuqato waxaan mahilib uunbaa si kale ugu samaysmay oo dabeetana soo baxay mise waa aslu bani aadami bani aadama waa bani aadam wax asal u ah aanay kala caddayn markaa dhiigga gabadha ka imanaya maaha dhiiggii nifaaska salaad iyo soom midna uga tegi mayso oo wixii dhiigga kaga xaaraantimoobi jira xaaraan ka noqon maayo wuxuu noqonayaa damu fasaad ama damu marad oo waa ay iska maydhaysaa kadibna maxalkuunbay maydhaysaa inay maydhato xataa waajibkuma aha waa mustaxabun inay maydhataa qiyaasan calaa dami istixaada iyadoo loo qiyaas qaadanayo dhiiggii dhabar furanka marka haddii uu aada u socdana salaad walba waa u weysaysanaysaa marka waktiga salaaddu uu soo galo salaaddiina waa tukanaysaa wallahu aclam soomkiina saasoo kale waa soomaysaa almuhim gabadhii daahirka ahayd ayay gabadhaasi la xukum tahay wallahu aclam baarak allahu fiiku jasaak allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullah wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته